on our Facebook page, facebook.com slash VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa sabti toddobi iyo labaatanka mey sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo weliba geeska afrika oo aad efemyo naga dhegaysanaysaan qodobadaanu idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada ciyaarihii iyo weliba heesihii ayaan ka maqnayn barnaamijkeennan marka horese warkii dunida guddoomiyaha golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si adag u cambaareeyey weerarkii shalayto lala beegsaday ciidamada midowda afrika ka tirsan ee atmis ee saldhigoodu yahay magaalada buulamareer ee soomaaliya waxa uu tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay sidoo kale shacabka dowladaha uganda iyo soomaaliya ayuu ka tacsiyeeyey arrintaasi sidoo kale waxa uu u rajeeyey caafimaad deg dega dadkii ku dhaawacmay iyo kuwa eheladoodu ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha golaha loo dhan yahay ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in cadaaladda la horkeeno kooxihii ka dambeeyey weerarkaasi hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ee loo yaqaano transparency international ayaa dib ula noqotay abaalmarin ay hore u guddoonsiisay dacwad oogaha guud ee dalka kenya ee xilka ka sii degaya sida ay sheegeen jimcihii iyadoo lagu eedeeyey inuu meesha ka saaray kiisas musuq maasuq ah oo aada looga warhayay hay-adda caalamiga ah ee qeybteeda kenya ayaa sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii guddoonsiisay nuurudiin xaaji abaalmarintan oo loogu guddoonsiiyey iyadoo loogu xilligaasi la sheegay in daacadnimo uu ku shaqeeyo isaga oo la sheegay inuu xafiiska ku hogaaminayay dacwado lagu soo oogay tobannaan kiis oo musuq maasuqa oo dad xil sare ka hayay dalkaasi taasi oo loo arkayey abaalgud guul taariikhi ah oo uu gaadhay aawadeed uu ku mutaystay xaaji oo uu haatan madaxweyne william ruuto u magacaabay inuu noqdo madaxa hay-adda sirdoonka qaranka ee dalka kenya ayaa meesha laga saaray ayaa isagu gaashaanka ku dhuftay eedeymahaasi loo haysto waxaana la sheegay in uu dacwadahooda laalay dad xilal sare ka haya dalka kenya kadib markii uu xilka la wareegay madaxweynaha haatan william ruuto bishii sebtembar ee sanadkiina dhaafay labadii kun iyo labaiyo labaatankii hay-adda transparency international ee kenya ayaa sheegtay inay heleen codsiyo dacwad dadweyne oo ka dhan ah go-aanka lagu laalay dacwadaha mas-uuliyiintaasi loo haystay kaysaska musuq maasuqa dhegeystayaal intaasina waxaa ku eg warkii dunida haatana kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada ee duhurnimadan maanta sabti kasta aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa toddobaadkan noo soo diyaariyey wariyaha v o a cabdiwaaxed macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da oo toddobaad walbe maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haddaba barnaamijka waxaa marti iigu ah guddoomiyaha ururka gabdhaha galmudug shukri cabdulaahi xaashi iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka gabdhaha galmudug sawda cawil diiriye dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka waan dhownahay cabdiwaaxid macali isaaq aan ku hormaro shukri cabdulaahi xaashi guddoomiyaha ururka gabdhaha galmudug bal marka ugu horeysaa muhiimadda dhismaha ururkan gabdhaha loo dhisay bismi illahi raxmaan wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah aad baa umahadsantiin v o a cabdiwaaxid macali isaaq waan inkaga mahad celinayaa martiqaadkiina ururkan waxaan u dhisnay baahiyo jira owgood baahiyadaas oo ah gabdhihii inaysan waxbarasho ku filin aysan helin gabdhihii inaysan wacyigelin aysan helin gabdhihii hidiyo dhaqankii yacni inay dhumiyeen gabdhihii inaysan doorashooyinka aysan isku soo taagin aysan isku sharaxin oo yacni ay gabar kasta doorashada ay ka harto cod la-aan sababa ay jirta marka saas daraaddeed ayaan ururkan u dhisnay insha allah biidni illah waxaanan rajaynaynaa inuu labada gobol uu ka hirgalo hadduu ilahay awoodi lahaa ogolaado aad baa mahadsantaa shukri sawdo dhismaha ururka gabdhaha waa markii ugu horeysay markaad aragteen baahida jirta ayaad u dhisteen maxay ahayd baahiyihii idiin muuqda xilliga
aad baad u mahadsan tahay cabdiwaaxid baahiyihii noo muuqday markaas waxay ahayd in gabdhihii aysa helin doorkoodii ay helinin inay waxbarashadii oo kaleeta aysa helinin inay siyaasadii ay helinin runaantii gabdhihi ayagoo guriga ku jiraan macnaha dad xigmadale ay guriga ku jiraan haddana aan banaanka isusoo bixinin ee gabdhihii ay bulshada aysa ka dhex muuqan dhibaatadaas awgeed ayaan u dhisnay cabdiwaaxid ururkan
shukri ma is leedihiin waa tallaabo muhiim ahayd hirgelinta ururkan aad iyo aad tilaabo muhiima oo mugla weeyaan oo miisaan leh in badan ayaana ka fakarna ururkan horta ururkani wuxuu dhismay labada kun iyo lix iyo tobankii buu dhismay bishii koobaad ururkan intaasna caqabado jira awgood ayuu usoo haakaday oo yacni habiinba meel kusoo dhexaayay maantana xilligii loo baahnaa ee mudnayd buu soo istaagay maxaa yeelay gobolka waxaa ka jira tacdiye aad u fara badan waxaa ka jira waxbarasho la-aantii oo gabdhihii si fiican waxbarashada aysan ugu dareerin waxaa ka jira gabdhihii doorashada inaysan isku soo xilqaamin aysan isku soo taagin ma baqahayaan wax kale miyaa haysta ma garan karno saas calaa aligeed gabdhihii inaan u turjurno yacni inay siyaasadda soo buuxin karaan roodkooda inay imaan karaan oo yacni gabdhihii berina bedeli lahaa inay imaadaan ayaan annaga u taagannahay gabdhihiina aan soo saarno waxbarasho ha ahaato hidiyo dhaqankii ha ahaato wacyigelintii ha ahaato horumark horumarintii gabdhaha dhan aan ka shaqaynayna nabadiina way inoo helisaa meel kasta oo ay nabadi ka jirto yacni nabad la rabo in lagu xaliyana diyaar baa unaha inaan qaybteena kasoo qaadano aan xal kasoo gaarna hadduu ilahay awooda lahaa ogolaado waxaad soo hadal qaada shukri inaad qayb ka qaadanaysaan sidii looga hortegi lahaa tacadiyada gobolka waad ogtahay xaaladiisa waxaa ka dhacay dhibaatooyin dhinaca kufsiga arrimaha maxaad ka qabanaysaan horta waxaan tagnaa adbsyada waan tagnaa xaafadahana sidoo kaleeto tacadiyada waxaan ka qabanayna waxaa weeyaan hooyada iyo ilmaheeda inay iska warqabaan markasta ay xiriir yeeshaan hooyada iyo gabadheeda markay iska warqabaan ay xiriir yeeshaan markasta waxay hooyada la soconaysaa gabadheeda iyo meesha ay martay markay hooyadu gabadheeda la sheekaysto waxay helaysaa xog badan oo yacni ku saabsan gabadheedii haddii gabadheedini soo ceersada iyo hadduu mid kasoo daba ordo hooyo saanaa maanta igu dhacday kanaan la yeelay hooyadii markaas waxay haysataa meelay raadraac ay u raacdo hooyada iyo aabo kasto iyo faamil kastoo guri degan waxaan diyaar unahay inaan wacyigelino volunteersna ugu shaqayno dadkii annaka lacag iyo adduun meeshaan umaana imaan laakiin gobolka inuu jahliga ka baxo horena loo socdo tacadiyadan gabdhaha laga daaya maalin kasta gabdhaha la kufsadaa caaisho keliya ma ahan caaisho keliya intii caasho markay dhibaatada ku dhacday wixii ka dambeeyeen maalin kasta sagaal jiro sideed jiro toban jiro lix jiraa la kufsanayay marka waxaan rabnaa waxaas inaan ka hortagno ka hortag inaan u sameyno maalin kasta wacyigelinta aan wadno iyadoo aana ka daalin insha allah hadduu ilah yirahdo suudo ururka waxaad sheegteen inaad u dhisateen in gabdhuhu siya doorka siyaasadeed ay ka qayb galaan ma waxaa jira maqnaan gabdhuhu ay ka maqan yihiin ka qaybgalkii dhinacii siyaasadda hadday noqon lahayd maamuladii hoose iyo kuwii sare galmudugba way jiraan gabdhuhu kumaba jiraanba siyaasadii isma soo sharaxaan dadka bulshadu ma ay dhahdo doorkii gabdhuhu ay lahaayeen aawo maadaama siyaasadii wax kastaba dhexaadkii ay tahay gabar qof kastoo ninkaan siyaasada isku soo sharaxayan gabar baa dhashay nin gabdhihii muhiimkiiba ay gabadhi tahay xasiloonidii wax walba gabadh ay ka qayb qaadan lahayd baa haddana gabdhihii ay ku dhex jirinin ma laga dhexelaayo gabdhihii wax caqabad jirto ma aqaan bulshadii ma soo saarayaan gabdhihii meeyay ma dhahayaan annagana sidaas awgeed maadaama aan gabarnaana dee dareenkeedana aan qabno dhibaatada gabadha haysta annagana bisi ka mal ay noo imaan karto baan runaantii iska xilqaanay in gabdhihii aan siyaasadda soob saarno waan rajaynaynaa sanadka sanadkiisa dambe in gabdho badan siyaasadda ay soo dhex jiri doonaan ee xilal kala duwan galmudug qaban doonaan annagana heer fiican ka gaari doono aana bedeli doono maanta jahliga lagu jiro iyo burburka siyaasadeed wax ka bedeli doono maxaa gabdhaha u qabanaysaan si doorka siyaasadeed ay uga qayb galaan
waxaan u qabanaynaa waxaan tababaraan siinaynaa inay gabdhihi xaq leeyihiin inay mamaadilo tahay in dhulkan ay cidno ka laheen siyaasadii marka doorkoodii ay cayaarto ay soo baxdo wiilka isharaxaya ayada ay isku mid u yihiin waxyaalo badan baan gabdhihi ku samaynay guryihi baan kasoo saarnay wixii waxbarashalaan waxbarashaan geynay kuwii siyaasadda u baahnaan hadeertaan gacnahan ku hayna waxbarasho waxaana siinaa seminaaraan siinaa si macnaha tababaro si siyaasadda uga soo qayb galaan
shuri ururka gabdhaha galmudug waxaad hadda ka howlgashaan oo keliya magaalada gaalkacyo mise waxaa jira magaalooyin kale oo galmudug aad ka howlgashaan bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid v o e aad baad mahadsantihiin horta hadda gaalkacyaan joognaa insha allah waxaan jecelna horta waxaan tagnay ilaa wisil ilaa iyo hubyo ilaa iyo gawaan waan tagnay gobolada bariga o dhan inaan soo marnaan jecelnahay kalbacdiina galgaduud aan u gudubno waa gobolkeena cidina nagama laha labada gobol baa naka iskale gabdha gabdhaha galmudug xor bay u yihiin waxaan rabnaa inaan insha allah usbuucyada soo socda inaan galgaduudna aan tagno hadduu ilaah awooda lahaa ogolaado gobolada degmooyinka gobolkan mudugna waa aan tagnay
barakacyaasha iyo meelaha waxaa sheegteen inaad wacyigelin ka samayseen oo aad gabdhihii dhiirigelinaysaan arrimaha markaad qabanaysaan yaa idinka gacan siiya wallaahi cidna nagama gacan siin annakaa biibiyahana hore iskaga qaadana annaka aad annakaa tagna waxaan rabnaa gabadha a d b sku ku nool waa gabar muwaadinada oo gobolka u dhalatay labada sheeg labada gobol yacni galmudug u dhalatay gabar qof kastoo meeshan joogan oo qof reer galmudug ah waxaan rabnaa gabdhihii inay waxbarashadii ay soo galaan hooyada inay e v c-geeda dirsan karto inay soomaaliga ay qoran karto waxaan rabnaa in hooyadii ay soo dhexgasho bulshadii ma ahan keliya inaan dhahan hooyadii ay ku jirto a d b ska aan barakacyaasha ha ahaato barakacyaasha a d b sku wax soo degay ma ahan waa wax laga bixi karo weeyaan marka waxaan rabnaa gabdhihii bulshada inaan soo dhexgelino qofkay rabaan ha ahaadan ilaa warbiga kuwa baydhaba ka yimid oo meesha barakacyaasha ku ah waa gabdho reer galmudug ah xaq bayna waxay u leeyihiin inay soo dhexgalaan bulshada la shaqaystaan siyaasadda soo galaan door kasta ay gabar leedahan ay ka qayb qaataan baan diyaaruna gabdhahan inaan kala soocin ayaa annaka ku talinaynaa mar kastana aan hore u marnayn annan gabdhahan kala soocin hadday bay ka timaada hadday boqol ka timaada iyo hadday koonfurta soomaaliya ka timaada hadday waqooyi ka timaada gabdhaha mudug jooga iyo galmudug jooga waa isku kaayimid waxaan rabnaa horena inaan usoo bixin hadduu ilaahay awooda lahaa ogolaado
sawad waxaad sheegtay inaad inaad waxbaraysaan gabdhihii ma waxaa jira gabdho aad ku taakulaysaan waxbarasho si ay wax u bartaan
aad baad umahadsanta cabdiwaaxid way jiraan ee gabdhahan ku taakulayno ee waxbarashada inaan waxbarno anagu iyo sectros ugu shaqaynan dhulka aan macnaa wax lacag aan daqli aan ku qaan ay jirinin baa haddana aan waxaan barnay barnay hadda labaatan gabdhood oo waxna qorinin waxna aqrin baan iskool geynay toban dugsi sarehan geynay intaasna waxaan u tahay oo maaragtay ciddii waxbarashada aan awoodin sida agoomihii maadaama gaalkacyo ee burburka u badneed dadkii agoomiyo kale dad aan waxba haysan dadka kaamka degan oo kale dad aan waxba haysan bay dadkaas ahaayeen intaasna waxaa u taagan anagu dhabar adeegeena sida gabadha walaasheena anagoo kaleeta driskeena ku nool jeedkeena reergamudugtaa inay horma gaadho unbaan u samaynay haddana waan sii rajeynaa inaan goobo waaweyn waxbarasho ay gabdhuhu u qaas yihiin inaan furi doono insha allah waan rajeynaynaa waxyaalaha aan hadda hore u socnay kamid ahaan shukri odayaasha dhaqanka iyo culimaa udiinka kaalintan hadda aad rabtaan inaad dumarkii door muuqda kaga qaataan siyaasadda ma kala hadasheen ma iska aragteen wallaahi haa dadka oo reer galmudug culimadiinka iyo oqaashii dadka oo madaxda ganacsada waalas aragnay aad bay noo soo dhaweeyeen aad bay noo bogaadiyeen sidoo kaleeto dadka oo magaaladan doorka muhiimka ay xilalka muhiimka ka haya waana la kulanay waana aragnay waxaan rabnaa annaga qof kasta oo yacni caqli u saaxiiba oo garaad u saaxiiba inaan yacni aan la saaxiibno aan soo dhaweyno aan wax la qabano waxa yacni goboladan laga qabanayaan waa wax annaga gurigeena laga qabanayo waaye marka intaba waa aragna waynana bogaadeen waynana soo dhaweeyeen wayna ku faraxsan yihin soo bixitaankeena inaan dalka iyo dadka aan u shaqeyno si volunteers ah
kasakow inaad gabdhihii wax baraysaan odayaashii dhaqankiina aad la kulanteen iyo culimaa udiinkii markii aad iswaraysateen ma idiin sheegeen in kaalin muhiim ah aada bulshada ugu fadhisaan isla markaana aysan muhiim ahayn inaad siyaasaddii ka qayb gashaan
way macnaha waan ka wada hadalnay wayna run ahaantii maadaama aa moodeen inay raggu ay ogoleen in dumarka siyaasadda kasoo qayb galaan laakiin ilaa xad waan ka wada hadalnay waana horaan u soconaynaa siyaasadda inaan kasoo qayb galno waa la rabaa aad baynu nagu faraxsan yihiin inaan siyaasadda aan gabdhihi kasoo qayb galno oo aan guryaha kao saarno maamulada gobolka ka jira hadda hadday noqon lahayd degmadii iyo maamulkii gobolka kama dhex muuqdaan gabdhihii arrinta mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ma ka wada hadasheen
waan ka wada hadalnay waxay leeyihiin gabdhihii de gabdhihii guriga lagu talagalay waxyaala caynkaas ah gabdhihii guryihii bay jiraan marka runaantii waa loo baahan yahay leeyihin gabdhihi wax loo baahan yahay waa doorka gabdhihi way maqan yihiin kulley ma la diidaayo laakiin cid isku xilqaantay kulley annaga ka hor oo guryaha ka hor saartay ma ay jirinin
shubhaye
horta mas-uul kasta oo degmo haya ama mas-uul kasta oo gobol haya wuu aad buu u danaynayaa gabar inay hareertii soo istaagto gabar inay wax la qabato bulshada soomaalida waxay ka tiraahdaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyarada waaye ma ah waa beenina taas boqolkiiba siddeetan gabdhaha waayaan leenahay maadaama gabdhihii ay badan yihiin wiilashiina toban laab ay ugu soo laamayaan ayaa mas-uul kasta iyo halyey kasta garbihiis inay gabdho shaqeeyaan oo gabdho u dadaalaan oo gabdho yacni socdaan asaga dan weyn baa ugu jirta maxaa yeelay dhiirigelin waaye gabadha lama gadan karo siyaasadeeda gabadha siyaasadeeda lama qiyaami karo gabadhu sida waa bulshada qofka ugu horreeya sida hufan u shaqeeya weeyaan oon siyaasadeeda aan ka ganacsan weeyaan oo siyaasadeeda hormarisa wixii daacad ahna markaas soo bandhigta weeyaan annaka haddaan gabdho nahay musuq maasuq ma naqaano eex iyo nin jeclays ma naqaano waxa aan rabnaa oo keliyata mas-uul kasta oo halkan naga maqlaaya waxaan leenahay mudane mas-uul mudanaheeni baa tahay waxaan rabnaa in aad yacni aad aan soo dhawaysid oodna taageertid codkaaga haddaana maanta adiga aana ku taageerin beri adima soo bixi kartid marka waxaan rabnaa inaan ku taageerno adigana inaadna taageertid waxaan rabnaa hay-adaha xuquuqul insaanka oo kaleeto annaga xaquuqul insaanna waa ka shaqeynaa in xaquuqul insaanka oo kalena waxaan ka rabnaa in yacni ayna garab istaagaan maadaama dadkii oo aan u doodayno dadka dulman aan u doodayno dadka dulmana inaan u doodno annaga isu istaagni marka waxaan rabnaa in casharo yacni aqoon iswadaarsi inaan ka helno hay-adaha sida maamulada oo kaleeto sida galmudug oo kaleeto inaan cashara aan ka helno oon yani annakana gabdhihii aan sii gaarsiino gabdha ina loo tababaro tababarna inaan helno ayaan rabnaa hadduu ilah yarahdo intasaan ka codsanayna bulshada reer galmudug iyo bulshada soomaaliyeed shuri gabdhaha waxaa la sheegaa in ka qaybgalka siyaasadda ay u diido dhinacii dhaqaalaha adinka ka gabdha ahaan ama urur dhalinyaro ahaan maxaad gabdhahaas ku taageeraysaa gabdhahaas horta waxaan ku taageeranaa dhiirigelin qof kasta oo baaj ama master soo qaata hadduusan yacni uusan qof geesii uusan ahayn horumar ma gaari karo waxaan siinaynaa wacyigelin iyo siminaaro ah gabadhu inay yacni xaqeeda dhacsan karta inay geesiya tahay war geesinimadu geesinimadu waa hel weeyaan gabar kasta oo geesiyadana doorkeeda way helaysaa doorku lacag kuma xirna keliyeeta wuxuu ku xiran yahay aqoontaada iyo geesinimadaada iyo horumarkaaga iyo sooshalnimadaada inaad qof dabeecad fiican tahay qof dhaqan wanaagsan tahay qof bulshada ay tixi meesha dhaqa u baahan dhaqaalaha waa insha allah biidn illah wixii dhaqaale ah insha allah waan garab taaganahay waana ka saaciidi doonaa insha allah waxaa jira in urura hore loo dhisay ay doorkii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen markay noqoto in wacyigelinta bulshada gabdhaha iyo ka qaybgalka siyaasadda adinku hadda inaad doorkaasi si fiican u ciyaartaan mis leedahay waa kaalin bulshadu ay idin baahnayd xilligan dhismiina ururka
waa isleeyahay waa kaalin loo baahnaa waayo markaan ka hor ma ay jirinin gabar siyaasadda kasoo qayb gasho iyo gabar dhallinyaraa in la helo oo siyaasadda kasoo qayb gasho waxaana moodaa runaanta sidii loo fiiriyo gabdhuhu inay uga fiican yihiin ragga siyaasadda gabdhuhu inay xag daacad hadday noqoto inay gabdhuhu aalaaba siyaasadda dumar ay uga fiican yihiin ragga lama gadan karo caada qaadatan noqon karto maqaadiraad ma laha marka waxaa moodaa annaga wax dhoon aan la dhisman lacna xoogaa la leeleecayna inay tahay doorka gabdhaho maqnaa laakiin haddii gabdhihii la wada helo in wax kasta ay hagaagayaan si lagu talagalana ee siyaasaddan ay u hagaagi doonto galmudugna ay wax badan ka bedelmi doonto
shuri gabdhaha aad geyseen waxbarashada ee ku dhawaadka labaatamiyada ah yaa idinka gacansiiyey waxbarashadaas wallaahi waxbarashadaas waxaa naga gacansiiyey n qolyo hay-ada naga gacansiisay qolo kaleto iskool oo maxaliyana waa naga gacansiiyey mahadeen ka gaartaan lena waanu mahad celinaynaa dadkaas haday meeshaas naga maqlaayaan ilaahay ajirka siiyaan leenahay maxaa yeelay adoo dhexal reebi kara waxaa la dhaha noqon dhinta aan la tabin dadkaas waa dad taariikhda xusi doonto gabdhahaasna way xusi doonaan anakuna waan xusi doonaa maxaa yeelay jahli ayay gabdhihii ka saareen marka dadkaas aad baan ugu mahad celinaynaa
xeryaha barakacayaasha inta badan waxaa lasoo wariyaa inay ka jirto dhibaatooyin dhinaca nolosha la xiriirta hadday noqon lahayd tacadiye gabdhaha loo geysto kubsi jirdil iyo waxyaaba caynkaa arrintaa inaad wacyigelin bulshadii ka samaysaan mise jirtaa horta arrimo caynkaasa xeryaha barakacayaasha aad iyo aad waxyaalo fara badan baan kala kulanaa markaan tagno xeryaha barakaclayaasha ma haystaan dayd wareegsan ama meel adaga qof ka celi karto tuugii iyo waxyaalihii qofka soomaariyahana wuxuu iska xaadirnaya xagga barakaclayaasha maadaama ay degan yihiin meelo jilicsan oo maryo la xirxiray waxyaalo caynkaasa ee gabdhi jiifaan marka dhib badan bay la kulmaan waxay ku leeyihin waa nala jiri diray intaa qof ka soo dhacay qof baa la dabaguri tegay dhibaatooyin aad u fara badan waxbaa nala ka dhacay dhibkoo dhan waa u nugul yihiin mana laha waardiye saaran oo waardieyay dadkaasi maa dad mabaadeedaana runtii waxaa moodaa meel badan bay naga xanuujiso markii aan- aan tagnay meeshaas waxyaala waan rajaynaynaa in aan u dhisi doono guryo sarax nolosha ay ku jiraan nolol ka bax- ka- ka heer sareysa aan gaarsiin doono dadkaas ay dhibaas kusoo laabadoodoon kusoo doon waan u tagnay waan la soo qaybsan meeshay fadhiyan baan kula fadhiisanay Ee, waxaan soo gaarnay ee, ee, ee, gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda v o eda ee adoo fiirinaya ee, baahida gabdhaha gobolka iyo deegaanada galmudug ee, fariinta aad is leedahay gabdhuhu waxgal bay u noqon lahayd maxay tahay een fariinta aan gabdhaha u reebayno waxaa weeyaan haddaana ururka dhalinyarada galmudug state waxaan leenahay horta gabdhow waxbarta waxbarashada ku dadaala waxbarashaa muhiim ah waxbarashada waxa jahliga looga baxa weeyaan waxaad samaysiyeen een hidiyo dhaqankii gabdhow soo celiya gabaray een gabadha kaleeto walaasha oo dariskaaga wacyigelin baah- ballaaran sii sida yacni markuu kufsi ama jirdil ama rayb waxyaaba saas markay dhacaan dhakhtarka sida ula xiriiri lahayd waxaan kaloo leenahay gabdhow hidiyo dhaqanka hala soo celiyo hidiyo dhaqanka soomaaliya oo nala ku yaqiin hala soo celiyo hidiyo dhaqanku waa astaanta qarannimada ee soomaaliya oo ka turjumaysa weeyaan calanka soomaaliya dib ha loogu noqdo hidiyo dhaqanka dib ha loogu noqdo siyaas doorka siyaasadeedna waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed la- gabdhaha ga- galmudug state een waxaan leeyahay doorka siyaasadda hala soo dhex galo siyaasadda cidi kaama xigto cidna kaama mudna xaq baad u leedahay siyaasadda inaad soo geshid xaq baad u leedahay inaad tartantid markaad tartantid aan ku aragno waan ku taageeraynaa garbahaana kula qabanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo odaygu iyo ninka oon gudoomiyaha ama ninka aan madaxweynaha ama nin kasta oo yacni xil haya kaama lahan een, doorashada ama een, soo sharcitaanka waxaan ka- waxaan ka codsanaynaa gabdhaha reer galmudug gabdhaha soomaaliya inay issoo sharxaan maxaa yeelay khiyaanadu ayaga way ka fog tahay gabdha khiyaanadu way ka fog tahay inay gabdhuhu doorka siyaasadda iyo madasha siyaasadda inay soo istaagaan markaas insha allah biidni illah waxay helayaan xaqooda iyo doorkooda hadduu ilah yidhahdo
farinta dardaaranka waxa waaye ruraantii inay gabdhuhu siyaasadda ay soo dhex galaan inay gabdhihii ay macnaha ay markasta ay digtoono ay qabaan ay meelaha dhibka ooga dhici kara ayna marnin maadaama ay tacdiyaasha gabdhuhu ay nagu soo laalaabteen in badanna gabdho tacadi ku dhacay ayaanta aan la kulmayno Ee, waxaan leeyahay gabdhuhu ha bartaan siyaasadda ha kusoo qayb ha kusoo darmadaan wax kasta ee hore ha u socdaan gabdhahan ee annaga u nool ayagaa nool ee bulshada cidna kama leh ninkan u tartamaya iyadu waa seem waa wada dhalad cid ku- ee ka- ee ka bixin ka gacan bidixaysa maanta ma ay jirto haddii ma- haddii shalay jirta maanta ma ay jiri doonto gabdhuhu hore ha u socdaan siyaasadda ha kusoo darmadaan aan ka dhex aragno waa- waan garab taagannahay gabar baan u taagannahay gabar baan ee, ina xaq u doodno anagu diyaar u nahanay gabdhaha waan u noolnahay dee hore ha u socdaan baan leenahay aad baan u mahadsantahay ee cabdiwaaxid aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen shukri cabdulaahi xaashi gudoomiyaha ururka gabdhaha dhalinyarada galmudug iyo sawda cawiil agdiriye gudoomiye ku-xigeenka gabdhaha dhalinyarada galmudug waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka anigoo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkaan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal intaynaan kaalmaha suugaanta u gudbin qaar ka mid ahaa qodobadii wararka aan idin xusuusiyo gudoomiyaha golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si adag u xambaareeyey weeraradii shalayto lala beegsaday ciidamada midowda afrika ee atmis ee saldhigoodu yahay magaalada buulamareer ee soomaaliya waxaana uu tacsi u diray ehelada dadkii shacabka ahaa ee halkaasi ku geeriyooday waxaana uu tacsi uu u diray eheladoodii sidoo kale waxa uu ilaahay uga baryey caafimaad inuu siiyo dadkii ku dhaawacmay gulahaas gudoomiyaha golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe waxaa kaloo uu sheegay in loo baahan yahay inay ciqaabtooda maraano sharciga la horkeeno kooxihii ka dambeeyey weerarkaasi hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ee transparency international loo yaqaanaana waxay dib ula noqdeen abaalmarin ay siiyeen dacwad oogaha guud ee dalka kenya oo haatan xilka ka sii degaya iyadoo la sheegay jimcihii in lagu eedeeyey in uu meesha ka saaray kiisas musuq maasuq oo aad looga warhayay oo dacwadoodu ay socotay hay-adda caalamiga ah ayaa qaybteeda kenya waxay sanadkii kii guddoonsiisay nuurudiin xaaji abaalmarinta lagu guddoonsiiyey daacadnimo iyo in uu howlaha musuq maasuqa ah shaqo adag ka qabtay intii uu xukunkaasi amaba xilkaasi hayay xaaji ayaa madaxweyne ruuto waxa uu u magacaabay inuu noqdo madaxa hay-adda sirdoonka qaranka ee dalka kenya waxaana la sheegay in uu dacwadaha dhowr mas-uul oo xilalka haya dalkaasi kenya uu dacwadoodii joojiyey taasina ay maxkamadda soo gaadheen eedeymo la xidhiidha in arintaasi ay ahayd mid uu tallaabadaasi aanu si habboon u qaadin dhegeystayaal wararkii waa nagayntaa dhinacii heesaha ayaenu jalleecaynaa mid ka mid a heesahaanu idiinku talagalnay
bidhaansiya kalgacalkaay xaramkii barbaarkaay bidhaansiga kalgacalkaay xaramkii barbaarkaay beertii xurriyadaay bara caafimaadiyo guri laysku baantahay baysanay hajisaay kaagudoomay baaqi baxsanay hargeysaay kaagudoomay baaqi beertii xurriyadaay bara caafimaadiyo guri laysku baantahay baxsanay hargeysaay kaagudoomay baaqi baxsanay hargeysaay kaagudoomay baaqi beertii xurriyadaay daracaasimaadiyo guri laysku bantaay baysanay hargeysaay kaagudoomay baaqi baxsanay hargeysaay kaagudoomay baaqi cabdow baahilaawow salaam baaxad weyno kaaga timid badweyniyo xeebihii banaadir waa bariidadayde nabad begsigiyo nabad begsigiyo nabad begsigiyo nabad begsigiyo inkastoy bagaagiyo sani buu wahay bilowgii horeetaba hogihii damhanayo bugsadii wareene inkastoy bagaagiyo sani buu wahay bilowgii horeetaba hogihii damhanayo bugsadii wareene bogsiinadan kaheesiyo baantiiaan helayba kaa dhaafay baashi miyaan u bilaaba biqiliyo jawaabi kaa baahi bixiya bogsiinadan kaheesiyo baantiiaan helayba kaa dhaafay baashi miyaan u bilaaba biqiliyo jawaabi kaa baahi
baxsanay hargeysaay heestaasi fanaanka saalax qaasim naaji oo ku luuqaynayay ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacaddeennii duhurnimo tan iyo kulantideenna dambena waxaanu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
odada habaankay weli boorka maanta ebooyin badantii bilaawiyo halgaadii ebooyin badantii bilaawiyo halgaadii